أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon howlgal khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose wadahadalladii lagu waday in dalka bakistaan uga furmo dowladda shiicada iiraan iyo tan saliibiyadda maraykanka ayaa galay xaalad hubanti la'aan ah taliyii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa ku tilmaamay murtada gurgurta tuug boobaya hantida ummadda soomaaliyeed mas-uulkii maleeshiyaadka xabsiyada kooxda riddada u qaabilsanaa ayaa ku eedeeyey murtad gurgurta in bulshada baydhabo uu u horseeday boob beliliqo iyo kuufsi ka dhana haweenka magaaladaasi saraakiil horey u soo qabtay xilka taliska ugu sareeya sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegay in gumaysi uu ku jiro dalka talada xukuumadda muqdishona ay gacanta ku hayaan dowladaha saliibiyiinta sidoo kale warkeenna duhur waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan horumaro ay ku tallaabsatay deegaanka tuulo barwaaqo ee dhacda wilaayada islaamiga gedo
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin axada taariikhdii hijriguna ay tahay sagaalka bisha dulqacda kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgallo khasaare lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose howlgal qarax ah oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo ridada ka tirsan dhanka kale mujaahidiintu waxa ay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee xaafadda towfiiq ee gudaha magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaana dhawaaqa rasaasta dagaalkaasi si aadah looga maqlayay xaafadaha kala duwan ee magaalada iyo duleedkeeda wadahadaladii lagu waday in dalka bakistaan ay uga furmaan dowladda shiicada iiraan iyo tansalibiyadda maraykanka ayaa galay xaalad hubanti la'aan ah sidoo warbixintan ku hayo walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare rajadii laga qabay in xal diblomaasiyadeed laga gaaro dagaalka u dhexeeya maraykanka yuhuudda iyo xulafadooda isku dhinac ah iyo dowladda shiicada iiraan ayaa yaraatay kadib markii ay gebi ahaanba istaageen wadahadaladii la doonayay in lagu soo afjaro dagaalkaasi islamarkaana teheraan iyo washington ay muujiyeen inaysan diyaar u ahayn inay dabciyaan shuruudahooda wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabbaas caraagji ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka soo laabtay bakistan iyadoo aan wax heshiisa la gaarin halka madaxweynaha maraykanka donald trump uu baajiyey safar ay islaamabad ku tegi lahaayeen ergadii uu u xil saaray wadahadalkaasi ismari waagan oo god madow ku sii riday rajadii nabadda ayaa sabab u noqon kara dagaal mar kale dib uga dhex qarxa labada dhinac kaas oo horeyba u sababay in halkii ugu sarraysay ay gaarto qiimaha tamarta adduunka islamarkaana sicir bararku cirka isku shareeray sidoo kalena hoosu dhac weyni ku yimid kobicii dhaqaalaha adduunka madaxweynaha iiraan mascuud besiskiyan ayaa ra-iisul wasaaraha bakistan shahbaas shariif kula hadlay telefoonka wuxuu u sheegay in tehraan aysan geli doonin wax uu ku tilmaamay wadahadallo khasab ah oo goodis iyo go'doomin ay barbar socoto sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda iiraan besiskiyan wuxuu sheegay in maraykanku mar hore uu joojiyo waxyaabaha caqabadda ku ah wadahadalka oo ay ku jirto go'doominta dekadaha iiraan ka hor inta aan la bilaabin wadaxaajoodka la doonayo in lagu xaliyo khilaafka jira caraagji wasiirka arrimaha dibadda iiraan wuxuu booqashadiisii bakistan ku tilmaamay mid miro dhal ah ilo diblomaasiyadeed oo iiraan ka tirsan oo ku sugan islaamabad ayaa sheegay in tehraan aysan aqbali doonin shuruudo iyo dalabaad xaddhaaf ah oo ka yimid maraykanka trump ayaa wariyaasha florida u sheegay inuu joojiyey safarkii ergada isagoo u sababeeyey in wadahadalladu ay u baahan yihiin waxa uu ku sheegay safar iyo kharashaad badan si loo tixgeliyo ayuu yidhi dalab aan u qalmin kharashka baxaya oo ka yimid dhinaca iiraan waxaa kale oo trump uu sheegay inuu jiro khilaaf iyo jahawareer weyn oo ka dhex jira hoggaanka iiraan waxaana uu isagoo arrintan ka hadlaya uu yidhi qofna ma garanayo cidda dalka maamusha xitaa iiraan lafteedu ma oga waxaanu intaas raaciyey haddii iiraan ay rabto wadahadal waxay keliya u baahan tahay inay soo wacdo maraykanka madaxweynaha iiraan oo horey uga jawaabay eedda trump ayaa sheegay inaysan jirin kala qaybsanaan siyaasadeed oo dhexdooda ka jirta dalka iiraanna uu yahay mid si buuxda u midaysan islamarkaana dhammaantood ay taageersan yihiin hoggaankooda sare iyadoo ay sii kordhayaan xiisadaha gobolka ra-iisul wasaaraha yuhuudda benjamin netanyahu wuxuu amray ciidamadiisa inay weeraraan bartilmaameedyada xisbullah ee lubnaan sida xafiiskiisu uu xaqiijiyey taasoo sii weeqaysa xabad joojinta socotay saddexda toddobaad teheraan ayaa si weyn u xirtay marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee hormus kaasoo sida caadiga ah shan meelood meel ay maraan saliidda iyo gaaska dareeraha ee caalamka halka washington ay xanibaad saartay dhoofka saliidda iiraan
waad mahadsantahay caliyare taliyii hore ee sirdoonka kooxda riddada ayaa ku tilmaamay murtad gurguurta tuug boobaya hantida ummadda soomaaliyeed saadaq muumin ayaa warbixinta warkani eegaya khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa sii kordhaya eedeymaha loo jeedinayo xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada fahad yaasiin oo horey usoo noqday taliyaha hay-adda sirdoonka riddada ayaa sheegay in xasan shiikh uu sare u qaaday boobka iyo bililiqada uu ku hayo hantida maguurtada caamka ah iyo midda sida qaaska ah loo leeyahay isagoo goob fagaaro ah ka hadlayey ayuu carabaabay in xasan shiikh uu falkan burcadnimada ah soo bilaabay muddo xileedkiisii hore labada kun iyo toban iyo shantii balse sannadadii labada kun iyo labaatan iyo labadii markii uu dib usoo laabtay uu la soo baxay dhaqamo la yaab leh oo dhammaantood boob iyo bililiqo hantiyadeed ah fahad yaasiin wuxuu walaac ka muujiyey in khilaafka ka taagan doorashada murtadiinta uu isku bedeli karo gacanka hadal laakiin halkan aniga waxaan doonayaa dhowr masaj oo kokooban oo boobsiisa inaan ka sii daayo midda koowaad waxay ku socotaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud waa soo laabtay cantoobadii waa kordhiyey horta maguurtadiina waa ku daray hantidii dhulka taalana waa ku daray wuxuu wixii lagu xamin jiro musuq maasuqa ahayd waa sameeyey labadii u soo hartay maamuladiina iyagoo sharci darro ah bay dalka joogaan midna sharci darro ku joog sidii loo lahaa baa sharci darro lagu bixiyey magaalada muqdisho waxaa la sugaa wax yaab leh markaa laba habeen joogto hebel baa noqday baa lagu dhahaa hebel baa la qaatay tigidkii hebel baa la siiyey deegaan walbana ilaa shan qof baa sugta oo raalli ku ah weliba og afarta kalena inay sugaayaan waana ku qanacsan yihiin hadalka murtad fahad yaasiin ayaa imaanaya xilli labaatan maalmood keliya ay ka harsan tahay muddo xileedka hoggaanka kooxda riddada ee murtad gurguurte mahadsanid saadaq mas-uulkii maleeshiyaadka xabsiyadaha kooxda riddada ayaa ku eedeeyey murtad garguurtay in bulshada baydhabo ugu horseeday boob belelaqo iyo kufsi ka dhanna haweenka haddaba warbixinta warkan waxaa haya walaalka marwaan maxmed murtad mahad cabdiraxmaan taliya shub ayaa sheegay in xaalad amni darro oo aada u baahsan ay ka jirto magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay halkaas oo gurguurta ka qabsaday maamulkii lafta gareen wuxuu sheegay in baydhabo ay martigelinayso falal isugu jira dhac belelaqo iyo boob ka dhan ah dadka shacabka ah iyo weliba kufsi lagula kacayo haweenka sida uu sheegay wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday in dhibaatadu uu horseed ku yahay murtad gurguurta ee hadda ka taagan baydhabo uu damacsan yahay inuu magaalooyin hor leh gaarsiiyo boobka dhulalka dadweynaha iyo kuwa danta guud ee ummadda ka wada dhexeeya ayuu sheegay inuu caan ku yahay gurguurte isagoo soo sardiyey dhul hoostegi jiray tadhiskiisa asluubta uu gatay gurguurte dalkii soomaaliya markaan ka hadlo maanta wax dowlada kama jiraan wixii lasoo dhafay labaatan sano iyo ka hor yaa maanta dalka ka jiro waxaa soo noqotay in guryihii la baarto lana dhaco abni darro sida markaan hadda tusaale ka soo qaata baydhabo guryaha la baaranayaa kubsi gabdheedaa ka jiro dhacbaa ka jiro sariirihii in la qaataa ka jirto maryaha in dadka laga furta ayaa maanta baydhabo ka jirta labaatan sanayna ammaan ahayd maanta waa la isku baaranayaa hadda sida aan marka warka maqlayno jawharaa lagu duulay berri waxaa lagu duuli doonaa gobolada dhexe dhibaato iyo dagaal iyo mixno iyo barakac cusub ayuu gobolada ka riday dowlad goboleedyada dhul uugadu ka raadinayaa dowlad goboleedyada sida jawhar koonfur galbeed iyo galmudugba wuu ku socdaa dhul ugadgatuu ka raadinaya xamarna horaaba loo bililiqaystay danti guud baa eber ah maanta meel dan guud ah oo muqdisho ah oo dan guud looga shaqaynaya ma jirto kulli waa la gatay waxaa yaab leh oo tacajib leh waad maqlayseen oohinta gabdhaha ninka iibinaya oo gadaya oo loogu tagaaya waa ninkii ilaalin lahaa waa madaxweynihii taasaa yaabkeeda leh dib markaan u noqdo dhulka xamar iibkeeda soo noqodkiisa dambe waxaa laga bilaabay dhulaan anigu waardiyeynay waa dhulkii asluubta xoosh ilaa taliska ciidanka asluubta ex controle dhulka u dhexeeya asluubtaa lahayd ayadaa laga bilaabay iibka meel muqdisho ku taallo oo maanta la dhisi karo oo xabsi laga dhisi karo ama xero ciidan laga dhigi karo oo asluub ay leedahay ma jirto waxaa la gaday kaamkii xabsiga dhexe oo la yaab leh yaa la iibiyey waxaa dumaaya xabsiga dhexe wax dan guud ah os dan ka leeyahay ma jirto xeryihii ciidamada guryihii dowladda oo xafiisyadii wasaaradaha wakaaladihii isbitaalaadkii meel uu daynaya innaba ha yaraatee ma jirto hadalka kasoo yeeray taliyihii hore ee maleeshiyaadka asluubta riddada ayaa kusoo begmaya xilli kooxda gurgurta wajihayso cadaadisyo siyaasadeed oo gudaha iyo dibadda ah kuwaas oo la xiriira arrimaha doorashooyinka mahadsanid marwan sarkaal hore u soo qabtay xilka taliska ugu sarreeya sirdoonka kooxda riddada ayaa sheegay in gumaysi uu ku jiro dalka talada xukuumadda muqdishona ay gacanta ku hayaan dowladaha silibiyiinta bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkani ku tuntuunsanaya marba marka ka dambeysa waxaa bannaanka iskeenaya islamarkaana si fiican u soo ifbaxaya dhibaatada baaxadda leh ee kooxda riddada ay ku hayso dalka soomaaliya qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarraysa dhinaca amniga ee kooxda riddada oo bilooyinkan u dambeeyey siyaabo kala duwan uga baxay garabka murtad xasan sheekh maxamuud ayaa soo bandhigay hagardaamooyinka kooxdan iyo sidoo kale fashilka amni iyo midka siyaasadeed ee dulhoganaya saraakiishan oo ah taliyaashii ugu sarreeyey dhinaca sirdoonka iyo sidoo kale qaybo ka mid a maleeshiyaadka hirdada ayaa iftiimiyey dhaca iyo boobka uu murtad gurguurta ku hayo hantida guud ee ummadda soomaaliyeed iyo weliba tan gaarka loo leeyahay murtad cabdulaahi sanbalooshe oo kooxda gurguurta xilka taliyaha nabad sugidda ugu magacawnaa intii u dhexaysay sannadihii labada kun afar iyo labaatan ilaa labada kun shan iyo labaatan ayaa isna af ka furtay waxaana uu ka shanqariyey in kooxda riddada ay yihiin dabadhilfyo ay wax u meeriyaan dowladaha shisheeye gaar ahaan siliibiyiinta reer galbeedka isagoo tilmaamay in wax weliba ay iyagu u daba fadhiyaan horta nimanka argixisada dirirka dhulkan jooga shabaab ayagaa ka shaqaystee noogama shaqeeyaan maraykanka iyo waxaa dhici karta shabaabka iyo soomaalidaba isku il inay ku egaan adiga haddaad wax ogaatid moogtaa ayaga horta say kugu talinaa ya marka markasta balaqa lagu horwadaa marka information sharing waa jiraa to certain extent laakiin annaga boqolkiiba boqol waxay ka shaqaynayaan war uma hayn boqolkiiba shaqolna ma isku hay-addii marka saddex siyaa loo kaalmayn karaa war capabilitygeeda oo qalab iyo maamul iyo dad horta dhis yani meeshaan shaba shabaabka intelligencyga signal intelligence iyo human intelligence labadaana ugu waaweyn soo ma humankiina kaama dhisayaan signalkiina kaama dhisayaan yani wax sawdhey niisa haddaad tagto very few areas a meela oo soomaalidu samaysa oo xoolaha soomaalida lagu sameeyey laakiin institution maal gashay signal intelligencyga in interception capability waxa shabaab isku sheegayaan inaan qabanno iyo nagu maalgelinaya maybe inaan haysano laakiin ayaga nagu maalgelinaya waxay ka maqleenna waxaanaan ka maqlena kuma leh so they never open up mar marnaba isma furayaan oo waxay wadaagayaan ma jirto meeshaasi joogaan haddii qof dilayaan iyo waxaas waa meelaan ka wada shaqeyna waa jirtaa qoymaha waa ka wada shaqeyna meele ayagu ka shaqeyn meelaan ka shaqeyn meeshaas marka certain files waa marka waa file oo xadidan waa waa ka wada shaqeyna laakiin nimankan haddii kow raalli ahaanshaha meesha adiga waxay kaa rabaan shatiya meesha ku joogto cover laakiin kaama rabaan inaa moogtahay ay ay kuugu simaan shaqada so it's, it's very delicate waa wax oo ii sheegeen nugul waay isagoo ku guda jira waraysi lala yeeshay ayuu weerar afkaa ku qaaday kooxdii uu muddada badan ka tirsanaa ee nidaamka gurgurte waxaana uu mar uu soo hadal qaaday sida xilka taliyaha sirdoonka looga qaaday uu sheegay inuu ka mid ahaa dadkii soo dhisay xasan gurgurte ee kursiga keenay balse laga abaalacay oo laga ceeriyey xilkii uu hayey xilka qaadistiisa uu ku soo aaday markii uu ku fashilmay howlgallada ashaadaladirnimo ee murtadiintu ay ka wadeen gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayuu sheegay in hal goob oo dagaal looga dilay in ka badanna boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah isagoo aaskooda uu ku mashquulsanaana xilkii laga xayuubiyey adoo shaqada laakiin hadda niisaan ka shaqaynaya aniga deegaankaygaan jiri waxaan rabaan ka shaqaynaya wax la isku darsada wax weyn dhiigay ahaayeen anoo iska jooga intii la yidhi xilkaa lagaa qaada la yidhi that's not morality that's political calculation boqol iyo labaatan wiil oo ilma adeerteen soo duugay maalin khamiisa jimciyena xilkaa lagaa qaadaa lagu yidhi war ninka aniga meedaa hoos yaal oo dhaawaca hoos yaal oo bala hoos taal maa qof i tiri nobody saas uguma dhihin sooma ninka madaxda marka ii sheegeen wuxuu fiirinaa marka maalintaas xisaabta siyaasadeed meesha ay ka dhiman tahay meesha uu ku darayo waxaas uu fiirina mogi waxaas ma fiirina markaasna waxaan islahaday xilli oo xilliga qaaday ay ahaaday oo aan madaxweynaha inta ballanay oo anuu meyd aasaayo oo shabaab inta la diriray qabri korkiisa jooga xilka layga qaaday yani anuu meyd labada marba marna boqol iyo labaatan iyo laba ninoo ilma adeernahan soo aas marna midaan ilma adeernahay iyo toban wiiloon aniga dagaal gasha hotel maa'idu ahaa malayna dagaalka aan anoo meydka qabri ka taagana laga qaaday so our leaders have no morality wax dameeray leeyihin lama arko waxay ka nacaan lama arko tooday fiirsanayan taada ma fiirsanaya ta dalka ma fiirinayo sidoo kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu sheegay inay halis weyn ku tahay jiritaanka kooxda riddada islamarkaana furimo dagaalna ay ka dhigeen magaalooyinka waaweyn ee murtadiintu ay ku sugan yihiin marka hadda waa dowlad andar dowlad sideedaba nimankan waxay haystaan webiga shabeelle labada webi ay haystaan dalkan marka horta food security controlan livestock controlan access routes controlan dee meeshua magaalo kasta oo weyn frontaline inay frontline ahaato hadda jowhar frontline waaye balcad waa frontline xamar waa frontline beledweyne waa frontline meelaad ka joogtaa meelay ka joogaan micnaheedu waaye samareeb sidoo kale waaye baydhaba sidoo kale waaye meelahaasoo dhan shisheeyaa jooga waa kulaalaya maalintii shisheeyanu baxaan ayagaa soo gelaya sheegashada beenta ah ee lagu maaweeliyo dabdhilifyada islamarkaana tilmaamaysa in kooxda riddadu ay maamusho dalka ayuusan baloosha ku tilmaamay inaanay waxba ka jirin isagoo geesta kalena tooshka ku ifiyey gumaysiga uu ku jiro dalka soomaaliya soomaaliya laakiin salaagan isla qabo inta oo ethoobiyan ka joogo xagga uganda iska joogo xagga brunes xagga inta u n ka joogo xagga american ka joogo xagga somaliland israa'iil soo gashay xagga imaaraada ah haystee lahay moogo war soomaaliya saqaf oo sovereignity ma leh war soomaaliya qof xukuma ma leh war soomaaliya waxeeda mogtahay hal hal dhimata caanaheed waa hal dhimata caanaheed aan meeshan ku haynaa anaga ma hal nool haysan this mis this waa big misunderstanding waa waa misconception weyn qalad weyn waa la taliyihii hore ee gurgurta u qaabilsanaa waxaa loogu yeero amniga qaranka murtadka lagu magacaabo xuseen macalin ayaa isagana dhankiisa waraysi uu dhowaan bixiya ku iftiimiyey fashilka baaxadda leh ee la soo dersay kooxda riddada waxa uu si cad u sheegay in maleeshiyaadka kala duwan ee villa soomaaliya oo ku dhowaad labaatan sanno kufaarta caalamka ay taageeraysay aanay awood u lahayn iska caabinta weerarada kaga imaanaya mujaahidiinta al-shabaab murtadkan oo sidoo kalena soo noqday taliyi ku-xigeenka sirdoonka riddada ee nisa ayaa qiray in baahidii amni ee labada kun iyo sagaalkii haysatay maleeshiyaadka riddadu ay weli taagan tahay islamarkaana aanay ka maarmi karin taageerada ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka soomaaliya amisom atmis awsom au forces iska dheh ciidamada maaratay african unionka sababtii ku u yimaadeen ayaa weli taagan maalinka lasoo dirayey dabcan way ka yara duwaneed slidely oo ciidamada etoobiyaanka ahaa oo dalka joogay ayaa inuu illegitimate yahay ayaa lagu xalaaleynayay kadibna markay baxayeenna iyaga mas-uuliyadda la wareegay so maalinka mas-uuliyadda ay la wareegeen oo laba kun iyo sagaalkii ilaa maanta horta baahida loo qabay ayaa weli taagan maalinkaasna shabaab aan la diriraynay ciidan maaragtay kala daaddaadsanaan haysanay maantana shabaab aan la dagaalaynaa weli ciidankeeni iskuma totoosnaa isku soo wada duubo fashilkan guud ee hareeyay ciidamada kufaarta afrikaanta iyo murtadiinta ay ku adeegtaan ee duulaanka mucatab kudirannimo ka wada dalkan muddada badan ayaa ku soo beegmaya xilli mujaahidiintu ay ku dhaqanka shareecada islaamka ku fidiyeen dhul aad u ballaaran diyaarna ay u yihiin dhammaystirka inta hartay mahadsanid walaalka bashiir ugu dambayntii waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan horumaro ay ku tallaabsatay deegaanka tuulo barwaaqo ee dhacda wilaayada islaamiga ee gado cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya
الخير بقلوب تحمل إيمانا تصحبنا أنوار الحب ونضيء نشاع بذليانا نجتمع بربوع الخير بقلوب تحمل إيمانا تصحبنا أنوار الحب ونضيء نشاع بذليانا أبناء الإسلام أتينا لنشيد منه
tuulo barwaaqo waxay ku taallaa inta u dhexaysa degmooyinka baled xawo iyo garbaharey ee wilaayada gado degmada garbaharey waxay u jirtaa toban iyo siddeed kilomitir baled xawona waxay u jirtaa lixdan kilomitir halka degmada ceelcadeen ee xarunta wilaayada islaamiga ee gadoon ay u jirto sagaashan kilomitir sida ay noo sheegeen odayaasha deegaanka waxay tuulo barwaaqa soo martay maraaxiil kala duwan iyo wakhtiyo kala duwan
عطشانا ونسير بعزم للعليا فاوان الجد قد آنا نتسابق نحو الأمجاد بسمو ملأ
tan iyo xilligii dowladda shuuciyadda ahayd ee maxamed siyaad bare ayuu deegaankan soo jiray oo waa deegaan fac weyn marka taariikhdiisa laga hadlayo asaaska deegaankan waxa uu ahaa deegaan yar oo marka hore la odhan jiray tobaallo badan oo magaceedu yahay meel tubaallo badan ama waddooyin badan waxaa degnaa dad lo-oley ah waxaana tubaashaasi bixiyey lo-dii deegaanka laga dhaqan jiray maadaama deegaankan uu ahaa deegaan caan ku ah dhaqashada xoolaha kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii ayaa laga bedelay magacii hore ee tubaalabadan waxaana loo bixiyey magaca hadda deegaanka caanka uu ku yahay ee tuula barwaaqo sidaan horey u sheegay deegaanka wuxuu soo maray marxalado kala duwan waxaana ka mid ahaa in sannadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii oo deegaankan uu soo maray fatahaado ama biyo fara badan oo daad ah taasoo saameyn ku yeelatay deegaanka waxaana loo soo raray meesha hadda deegaanka uu ka dhisan yahay tuulo barwaaqo waa magaalo facaweyn lixdan iyo afar baan jiraa sano dhalashadeeda ka hor way bilaabatay tuulo barwaaqo horta aniga waxay degtay basaha aan meel tuulo barwaaqa leeahday iyo degtay tuulo barwaaqana lama dhihi jirin tumaalabadan baa la dhihi jiray tumaalabadan tubaasha lo-da loogu bixiyo tumaalabadan looley fara badan baa degnayd dadku tumaal bay moodayaan tumaal maahna waa tubaalabadan meesha lo-du martoo dariiqada ka bixisaa tubaal la yidhaahdaa tuulo barwaaqa halkaasay deganayd dowladdii kacaanka u dhalatay kacaanka waa dowladdii maxamed siyaad barre kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii iyadoo tuulo ah oo tuulo yar ahay dowladdii ugu dhalatay tuuladii waa bedeshay magacii dowladdii baa bedeshay magacii waxay u bedeshay tuulo barwaaqo iskoolaha loo sameeyey tuulo nawaaxi weyn bay ahayd oo dad xoolo qabeen ah iyo beeraley intaba waa deganayd dhul weyn oo baaxad fiican bay lahayd intaan garanahayo tuulo barwaaqo cabaar markii kacaanku socday toddobaatan iyo sagaalkii iyo biyo ku galeen meesha basay noqotay basi markay noqotay milatarigii deganaa garbaare oo gaaska lixaad la yihahdo yaa soo raray meesha caawa ay degantuud markii ay burburtay dowladdii dhexe ee shuuciyadda ahayd waxaa deegaan ka saameeyey dagaaladii sokeeye ee dalka uu soo maray kuwaasoo dibidhaac u keenay deegaanka xilli u muuqday deegaan soo karayey dowladdii waa jajabtay soomaaliya waa kala daadaadatay dagaalka sokeyaa galay u n c baa caradan qabsatay dowladdu markay burburtay dagaalaha ka dhacay dagaalka sokeeyay soo martay caydiid markuu caradan qabsaday wakhti yar waa laga saaray caydiid dadkii waa ka saareen magaalada dib bay u magaalowday dadkii waa isxilqaamay magaalay noqotay haddana dagaal sokeeyaa bilowday dagaalka sokeeyaoo kale qayb weyn bay ka qaadatay oo wax badan bay dagaalada dib u dhigtay dagaaladii ka dhacay dalka kadib waxaa dadka deegaanka oo ahaa dad diineed ay gacanta isku qabsadeen iskuna ballansadeen in wax shareecad allah aan ahayn aan lagu xukumi karin deegaanka taasoo keentay in deegaanka uu ka mid noqday deegaanada hulaayada gedo ee lagu baran jiray diinta islaamka burburka soomaaliya oo dhan ka dhacay oo qof kastoo soomaaliya oo hadda gobol kasta jooga uu ogyahay yay soo martay markay saa u soo martay dadkeeda gacantu isqabsada dad fiican oo salafi oo muslin ah oo shareecada ku dhaqmo oo sagaashan iyo kowdiisa waxay ula qabsadeen sida iyada ugu dhaqmo oo iyadoo ku dhaqan oo xarako ugu timid oo intaba gacmo furan kusoo dhaweeyey oo macnaha siday u qabsata ay sidaas iyada shareecada loogu dhaqmahayay bay ahayd qofku wax qabsadaanna kitaabka allay ku dhaqmahayeen wayna isku abookoonayeen sida iyadoo fulin ahayn oo bahalki ahayn oo dad caadihoo shacab oo iska jooga ay yihiin bay raalle ku ahayn oo ku dhaqmahayeen dhanka kale deegaanka waa deegaan caan ku ah dhaqashada xoolaha qaybahooda kala duwan sidoo kalena waa deegaan beereley ah tuulo barwaaqo way ka duwantahay dhulka gedo waa dhul dhul beereel leh waa dhul xoolo leh waxaa ka furma hadda suuq xoolo abaartii baa kala jebisay saddexda adduunya waa lagu iibsanaya marka tuulo barwaaqo marxaladahaas fara badan bay soo martay ganacsi bay leedahay ganacsigeeda wuxuu ka imaadaa halkaas iyo xamar iyo meel walba adduunka meeshu doonu ka imaadaa tuulo barwaaqa caynkaasay soo martay haddana alxamdulillah tuulo barwaaqa ma ahane waa degmo la yidhaahdo barwaaqo hadda waxa uu deegaankan ka mid yahay deegaanada lagu maamulo shareecada alle ee hoostaga maamulka islaamiga ee wilaayada gedo waxa uuna ku jiraa deegaanada ugu magaca weyn ee wilaayada gacanta ay ku hayso dhinac weliba deegaankan waa uu ka dhammaystiran yahay haddii aanu ka hormarno dhanka biyaha waxaa ku yaallo deegaankan ceelal waaweyn oo biyogelin loogu sameeyey magaalada inta badan xaafadaha magaalada waxaa ku jira tuubooyin axmed cumar barkadleh oo gacanta ku haya ceelbiyoodka deegaanka ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey maraaxiishii laga soo maray biyaha deegaanka iyo sidii lagu guulaystay in magaalada biyogelin lagu sameeyo wuxuu ahaan jiray ceel macnaha keligii laga cabo hal baraaga leh kadib maalgelin baan ku samaynay walilahi alxamdu ilaa dhowr boqol oo guriba hadda biyo gashan qof kastana biyaha meeshiisay ugu tagaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waa lagu raystay waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan annagoo maarata ku mahadinayna amniga aan haysanno iyo maaragta sharafta aan ku noolnahay marka xagga biyaha horumar wanaagsan iyay maanta ay haysataa annaguna waa ku dadaalnay dhanka waxbarashada waxa uu deegaankan ku jira deegaanada ugu horumarsan waxbarashada waxaana ka furan maraakiis macaahid iyo dugsiyada qur-aanka kariimka iyo goobo kale oo waxbarasho waxaana waxbarashada deegaanka ka faa'iidaysto rag dumar caruur iyo ciroole intaba waxaana sidoo kale deegaankan ka furan iskuul nidaami ah oo lagu bartay diinta iyo maadiga intaba balaarin degmo waxay u baahanta waa la yaqaanaa waxay u baahanta waxyaabaha asaasiga ah sida caafimaad waxbarasho biyo intaas haddii la helo magaaladaas waa ku nagaadaysaa iyo shareeca islaan oo looga dhaqmayo oo dadki waxaysan yahay waxbarashadii diinta oo maaragtay isha dadki ku hanuunsan yahay oo waxaysan yahay waxaa weye marka arrintaas iyada ahayd marka arrin fiican oo lagu baraarugsan yahay weye xagga halkii waxbarashada way ka faa'iiday uley leedahay maxad bay leedahay dugsiyo quraan waxay leedahay intaasoo waxaysan oo xaafad kasta ku yaallo magaalo dadkeeduna istahan yahay oo isku duuban yahay oo hal wadda ku taagan yahay oo og waxa u roon iyo waxa ka waxaysan dhanka amniga deegaankan waxa uu toban iyo sideed kilomitir u jiraa degmada garbaharey oo ay ku sugan yihiin ciidamada xabashida etoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah hadda deegaankan waxa uu haystaa amni ballaaran oo bacdallaahi ku yimid dadaal iyo juhdiga ay sameeyeen ciidamada mujaahidiinta iyo dadka deegaanka oo iskarabsanayo waxaana hadda deegaanka ka jiro amni ballaaran waxayna cadowga ay ka go-een isticmaalka waddada isku xirta garbaharey iyo degmada balad xaawo kadib markay ciidamada mujaahidiinta weeraro kala duwan ay ku soo qaadeen cadowga kuwaasoo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey waxaan soo joognay iyadoo waddadan luuq ay soo qaadaan middaan baled xaawo ay soo qaadaan markay soo socdaan magaalooyinka laga cararo la banneeyo ayadoo cidla ay iska maraan ilaahay falligiisa ee cudud ka timid ilaahay jihadiisa uu ku guuleeyo wiilal mujaahidiina aa kayaal haystaa dhabbadii ka suuliyey nimankii saliibiyiinta ahaa marka hadda magaaladan korkeeda qaado dhufeysyaha iyo waxa iyo waxay ka sameyn ma malayn karti waxaa ilaahay falligiisa oo guul ahoo la gaaray oo aa kii ka ratibmay dhowdhowdiisii iyo dhiciddiisii amxaara la dirirka ahaa ee saliibiyiinta in hawada inay maraan ma ogaya dhulka mari waayaan ilaahay falligiisa iyo xisaankiisa maasha allah wey tuulo barwaaqo waa beled barwaaqo maanta yaa la dhihi karaa dhanka ganacsiga magaalada waxay ka mid tahay magaalooyinka hadda uu korayo ganacsigeeda waxaana ganacsiga uga yimaadaa magaalooyin kala duwan ay ugu horeyso magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya arrintan ayaa keentay in dadka deegaanka oo kaashanaya maamulka islaamiga ee magaalada qurxiyaan oo ay ballaariyaan waxaana hadda magaalada ka socda dibudhis iyo ballaarin waxaana la dumiyey dhammaan guryihii carshaanta ahaa iyadoona lagu bedelay guryo qurxan oo dhagaxyo qayb ka yihiin dibudhiska hadda magaalada ka muuqdo magaalada intii xarakadu ay soo degtay markii koowaad alxamdulilah amni baa la hela marka intaas markay dhacday meeshii meel bulshalahay noqoto ganacsi baa ka furmay gawaaridii xamar raashin ka soo qaadaysay toos bay u imaadeen magaalada bilicdeeda aad bay maaragtay u qurxan tahay way dhisantay waayahan dambe dib bay usoo dhisantay oo usoo qabantay waa la dumiyey magaalada wixii daashashka iyo waxaas waa la dumiyey guryo fiicanoo maaragtay quruxsan oo bilicdoodu fiican tahay baa laga dhisay jidadkii waa la furay oo meelihii jidka carcariirga isu ahaayeen waa la furay ugu dambeyntii deegaanka tulo barwaaqo waxaa hadda laga hirgeliyey isbitaal weyn oo furitaankiisa ay iska kaashadeen maamulka islaamiga ee huulayada kedo iyo dadka deegaanka waxauna isbitaalkan daboolayaa baahiya caafimaad ee deegaanka ka jira horumarkay gaarto waxaa weye nabadgelyo horta waa hesho meel nabadgelyo ka jirtana waxbaa ka hagaagahayo magaaladu waa dhismaysaa si fiican bay u dhismaysaa caafimaadkeedana awalna waxaa ku taalla saddex farmashiye haddan isbitaalkii annagu isbitaalkii asagoo aad uga waxaysanahay olola fiican baan ka galnay waaliga hadda joogana khayr allaha siiyo iyo maamulka joogo waan waan ka wada hadalnay odayaal ahaan baan ula hadalnay asaguna wuu isku haluujiyey waxaa noo imaaday caafimaad hawlihiisoo dhan dhammaystiran yihiin oo qalniinkii oo kurujiye leh oo caafimaadka kale leh oo nidaamka loo midishiin oo cudurrada guud iyo wax walbaba leh waana nooca ugu fiican caafimaadka in la helo goobta caafimaad hadda waad aragteen waa ka shaqaynaysaa annaguna waa soo dhoweynaa waxaana booqasho ku tagnay gudaha isbitaalka iyadoonan waraysanay qaar ka mid a bukaanada qallanada loo sameeyey iyo dhakhtarka qalliinka guud ee isbitaalka isbitaalka barwaaqa hosbitol waxyaalaha aan ku qabannayna qalliimo casri ah ilaa lix keys baa qalliimo ugu samaynay qallimadaas oo kala duwan isugu jira kuwa casriga ee laysarka lagu sameeyo iyo kuwa furitaanka qallimadaas oo kala ahaa qalimada xameetida qalimada galaha iyo qumanka iyo hooyo uur lahayd oo emergency aan u kala badbaanay hooyo iyo dhallaankeeda alxamdulilah ayagiina dhammaantood waa bad qabaan ayagoo ku helaya daaweyn casri ah iyo qalliimo casri ah ayagoo u ku helaya Eh, isbitaalka wuxuu ka kooban yahay eh, qaybihiisa kala duwan ee isbitaalada dhammaan sida eh, qaybta gargaarka degdega ah ee loo yaqaano emergency-ga iyadoo afar iyo labaatan saac u furan eh, qaybta qalliimada guud iyo kuwa casriga ah qaybta bukaan socodka iyo daaweynta qaybta eh, shaybaarka casriga ah oo laga helayo shaybaar dhammaystiran aniga in badan oo muddo fara badan baan xanuunsanaa waxaa liiga hayay kelyaha iyo xamiitida Eh, doctorka markuu imaaday wuxuu ku guuleystay inuu iga soo saaro xamiitidii xamiitidii uu iga soo saaray dhagaxaan bayna wadatay haddana waxaan dareemayaa caafimaad fara badan alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan Eh, waxaa waaye aad baan u fiicnay maasha allah isbitaalka marka dadka qalliinka lagu sameeyey waxaa ka mid ahaa maalinkii axaddi baa la qalay maanta sideedii ahayd saddex habeen markaan bariyey kadibna lugahaygaan sidaan raba ugu socday hadda anaa soo lugeeyo xaafadayda oo geeska kaloo magaalada ah ayaan tagay waana ka imid isbitaalka marka insha allahu tacaala qalliin wanaagsan baa noogula sameeyey halkaasaa la aada hindiyaa la aada meel heblaa la aada meel heblaa la aada annaga marka meelna ma aana aadayna ilaahu adaa- adaan ku aadnaa baan dhihi jirin ilaahigii markaan aadni jiray baa noo keenay wixii hindiya loo aadayay alxamdulilah ilaahay baan ku mahadinaynaa sidoo kale waxaa ka mid ah dadka halkaasi aanu ku booqannay ee qallimada loo sameeyey sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada howlayaadka islaamiga ah isagoona inoo sharxaya qallinada lagu sameeyey anigu hadda laba shaksi baan ahayn anigu iyo xaaskayda baanu ahayn Een, anigu shaksi ahaantaydana waxaa laga qalayay galaha Een, haddana waxaan marayaa maalintii toddobaad baan marayaa aad iyo aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay Een, waxaan leeyahay waa wixii aad raadinaysay muddo badan oo laga yaababa maaragtay maxaan ku dhaha xarakada dhexdeeda isbitaaladeeda inaan muddo badan kula dhex wareegayay hadda inaad heen dantaydii aan helay baan aad iyo aad u danaynayaa gabadha aan qabayna iyadana burooyin tiro badan baa laga soo saaray oo maanta haddii nairobi ha loo dira la yidhaahdo ama ha loo dira meel kale la yidhaahdo ay ku bixi lahayd lacag aanan awoodi karin ama tabarteeda aan lahayn ayaa macnaha maaragtay maxaan ku rahdaa laga soo saaray waa fadli ilaahay qiimo maaragtay macquul ah oo maaragtay maxaan ku rahaa qofkana qancin kara ayaa maaragtay lagu qala taana waa ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala tuulo barwaaqo tuulo soo kabsanaysa oo kabacday oo karkaarada jebisay
جمعا وخلودا في الجنة أتمم لقيانا
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu